hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma iyo weliba baawarweyda sheexnad gargaari andirtay degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose baabuurtaan oo diyarin laayo siyad baawar iyo weliba yogadeena raashinlan ka talgalay shacabka ku nool degmada afgooye iyo deegaanada kale ee ka xeeran aanase oo saameynha kudiirta iyo fatahaadda webiga shabeelle uusa ka sameey meelaaseya anku horeyntii agaasimaha waxda gargaarka hay-adda maareynta masiibooyinka ee sodma zahre cali yuusuf yaa ku warbiidey intuus la egya gargaarkan yoo indiran degmada afgooye iyo shacabka lanka talgalay intuusa deera bismillaahi raxmaan raxiim waxaan joognaa baqaarka kaydka baqaarada kaydka hay-adda maareynta masiibooyinka sodma waxaa maanta halkaan ka diraynaa sideed baari oo sideed gaari oo sidaa macaawin shixnad gargaar ah oo ka kooban lix kun oo qoys gaarigiina uu sido toddoba boqol iyo konton oo ay ugu tala gashay hay-adda maareynta masiibooyinka dadka masaakiinta ee waxyeeleeyey fatahaadii webiga shabeelle oo ay ka mid tahay degmada afgooye meelaha aad u daran oo ay hadda dhibaatooyinka laga soo sheegay ayay hay-addu aad ugu gurmanaysaa waxaa garabkeyga taagan isuduwaha gargaarka shabeellada hoose wasaaradda gargaarka maareynta masiibooyinka koonfur galbeed oo mucaawinadan halkan igala wareegaya mudane mudane isuduwe mucaawinadan waxaa la rabaa sidii loogu talagalay in ay ku tagto deegaankii loogu talagalay ee afgooye si nabadqabahna lagu gaarsiiyo iyadoo aan ka duulayno barnaamijka leexsashada aad ogtihiin maalmahan sida aadka ah loo loo samaynayo in waxaan rabnaa gacantiinna ay gasho dhulka la wada dhigo dadkii lahaa la wada fariisiiyo waxaan rajaynayaa shaqadaasna sida ugu nidaamsan oo ugu fiican inaad noola qaban doontaan haddii alla idmo sidoo kale weliba meelo ku hadalaya isku duwa arrimaha gargaarka gobolka shabeellada hoose usoonan ku mahnagay hay-adda sodma gargaarkan iyo indirana bulshada ku nool degmada afgooye wakhtigan xaalad adag wajahayaan gaar ahaan dadkii saameynta kuwa la tiiyey fatahaadda webiga shabeelle halkan waxaan mahadcelin uga mahadcelinayaa hay-adda sodmo oo nagu wareejisay maantay bakhaaradeeda annagoo joogna lix kun oo kiish oo saaran siddeeddaa baabuura u jeeddaan sadmo way mahadsan tahay waxay ka jawaabtay baahidii ka taagnayd degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose maadaama ay tahay sodmo hay-ad weyn oo aad u ballaaran hay-addaas way ku mahadsan tahay iyada iyo guddoomiyaheeda iyo maamulkeeda gaar ahaan agaasinka gargaarka marwe sahra marka sidaas darteed maadaama aan wakiilka ahay maamulka koonfur galbeed wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka isku duwaha siciid maxamed cadceed sidaas darteed waxaan mahad ballaaran halkaan uga mahad celinaynaa wada shaqaynta ka dhexaysa hay-adda sodmo iyo maamulka koonfur galbeed oo inay ka jawaabto baahiyaha ka jira gobolka shabeellaha hoose si ay meel meel u dul istaagto sideedana waxa waaye maantay way gurmadeen sodmo shaqadii laga rabay bayna qabteen waynana garab taagan yihiin dadkaasna waxaan u sheegaynaa inay sodmo garab taagan tahay garab iyo gaashaan u tahay wax walba oo lala gaari karana ay tahay in lala gaaro deegaana iyo degmooyin ku tirsanaa gobolka shabeellada hoose iyo boqolaal qoysasee ku bogtaalena welid markii webiga uusa ka fatahiy deegaanadii horeyoon ku sugnaayana ilaa hadda soomaaliya weliba yeentaag waysantaa maarinta fatahaadaha ka nagdeenqa gudaha dalka soomaaliya